wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka soomaaliya ambasador khadiijo maxamed almakhsuume ayaa magaalada oslo ee dalka norway kaga qayb gashay shir weyne loogu falanqeynayay doorka haweenka soomaaliyeed ee ku aadan qarandhiska shirkan ayaana diiradda lagu saaray sidii haweenka soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen nabad dhiska hanaanka siyaasadda iyo horumarinta bulshada qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay shirkani ayaa ka hadlay doorka ay haweenka ay ku leeyihiin dowladdiska iyo siyaakol siyaasadda soomaaliya halkan waxaa maanta ka dhacaya kulan aad u weyn oo aynala soo qayb galeen wasiiro xildhibaano madax ka kala socda waddamada soomaaliya norway kenya dalalka easka africa oo ku saabsan mawduuca doorka haweenka soomaaliyeed bulsho iyo qarandhiska intaba waxaa noo martaa wasiirka soomaaliya qoyska iyo horumarinta xuquuqda biniaadanka khadiija maxamed almaqsuumi wasiirka horumarinta norway doqa magaalada oslo xildhibaan marian xildhibaan falxado sanata naciima intaasoo qof dhowr iyo toban qof oo dowladda iyo dalalka kala yimid shirkaas shir aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa insha allahu midhana wuu dhalayaa aad iyo aad baynu u mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuxasan waa ku mahadsan tahay waxaan soogu imaadnay runta xaflad lagu xusaayo haweenka soomaaliyeed yacni kaalinta ay ka qaateen dhismaha waddankeennii iyo dad ahaanba kuwii hore kuwa jooga ee kuwa imaan doona runtii waa arrin aad u fiican dhallinyaro fara badan oo runtii identitigooda ka yara qalqalay ayaa u baahan arrintan inay dhegeystaan wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqda insaanka soomaaliya ambasador khadiijo maxamed almakhsuumi ayaa ka jeedisay khudbadda ay ku xoojinayso kaalinta muhiimka ah ee haweenka iyo baahida loo qabo in la taageero dadaalkooda arrimaha haweenka iyo doorkooda dhinac walbo laga hadlo waa shir muhiim wakhtigeeda imaatay insha alla waxaan rajaynaynaa shirkan si qurxunnoo noogu dhammaado uuna sii socda insha alla meelo badan inuu ka bilaawdo doorka muhiimka haweenka waa muhiim arrimahaasna inaan laga hadlo muhiimay saaxada noogu taha nag ahaanka wasiir ahaan marka aada ugu mahadcelinaa organisationka oo soo diyaarisay insha alla waxaan rajaynaynaa si qurxun inay noogu dhamaato ilaha adeegiisi waana ku mahadsanyihin jaaliyadda reer norway shirkaan ayaa la filayaa in uu ka soo baxaan qodobo kor u qaadaya doorka haweenka ee siyaasadda iyo dowladdiska soomaaliya